haatanna waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee haadahayoo kale habeen walbo sabti aad u barateen inaad halkani kala socotaane caweyska washington waatan sahre cidla nuuroo nala socodsiisa
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo xiise leh aan ku bilaabaya intiinii la socotay barnaamijka caweyska washington waxaa toddobaadkii hore ku maqasheen barkhadle sheekh maxamed oo ah soomaali deggan dalkan maraykanka oo inala wadaagay sheekooyin qosol iyo maad badan oo uu ururiyey muddo dheer oo uu jaadka cunayey ka hor intii aanu iman dalka maraykanka ee aanu qaadkaasi iska joojin barkhadle toddobaadkii hore laba sheeko oo aad nooga qosliyey ayaad noo soo gudbisay bal caawana haddaad laba kale noo raaciso aniga gurigaya yaanu fadhiisano bahalkii kulisne waa kow wadaad intuu yahay sunni oo daadka una cunin marti iyo habaardaaga maqribka ku weysaysanayay waa taha saaxiibkay oo miskiinaa weliga cunay yaa iga garabooday qaarka hore markuu weysaysto wadaadkii buu gambaraan dhigtay iyo iyo wadaadka lugtiisii buu la booday waa taha caadad biyuu haystaa markaasuu maydhay
ninkii kale lugtiisii buu maydhayaa ninkii kale lugtiisii u maydhuu maydhaya lugtiisii midig wadaadka kale waxaa markaas yidhi ya war maxaa kugu dhacay war waa labadii lugood bintu u maydhay wadaadkii qadaadka dhulka ku haya yaan qayladiisa kusoo kaxo isagoo cagacad buu soo gala markaas yidhi salaaday noo aqayno
intaasoo dhan warka ma hayo uu sheekhu qaylin ayuu leeya war siida lugaha sheekhu qaylin ee qadaadka uu dhulka u dhigay ee uu dhulka ku jiidi wax alle wuxuu ka ogyahay ma jirtaan iminka saasima mirqaan baa mise waa waali adama mirqaan maha waa waali zahra waxaynu hadda qisooyinkan uga sheekaynayna waxa weeye inuu qaadku dhalaag yahay oo ayaa arrintana caddaynaysa waayo wax miyir qabo oo noolmi waxaa samayn karaa ta kalena hadda kugu kugu daraya zahra waxa weeye iyadana niman baa soo safray oo magaalada adre layidhahda yimideen waxau arkay bilaalka usoo galeen baa islaantii intay gaas soo gaday iyo gaaskii xaabo ku shubtay gaaska ma taqaanid gaaska si fiican gaaskii farmasiada lagu shubayay gaaskida xaabada ku shubtay kibriidda ku daar bug buu yidhi ninkanina nimankan labada nina weligood dambaynan arag biyo wax biyo dab shida biyo dab qaboojiyo baktiyo mooye gaaski iyagu biyo u arkaan inuu yahay waa ta gaastaan uma yaqaaniin iyagoo yaaban baa dabkii lashidi oo shaahi loo kariyo jaad baa loo keenay gaadki markay cuneen hadda waa rag cusub oo reebaadiya maogtahay sax yaa waxay ku yidheen islaantii aaminaa la yidhaahdaa minay biyihii iyagoo iiba ma la helaa haabay tidhi bal noo soo gad bay dhaheen walaaleey litir bay usoo gaday safarkii bay ka tagteen way marqaansi hadaba kolkaan bahalkii gaadkii baa ayaa wadaa safarkii or salaamu calaykum calaykum asalaam war maxaa sheegteen waa nabadbel idinku maxaa sheegteen biyo naartii laga keenay annagoo wadnaa sheegnay bay dhaheen biyo naartii laga keenay annagoo wadna markaa waxay sidhi biyahani marba hadday wax gubayaan naartaa laga keenay haa dee biyo wax baktiyo laarigi biyo dab un bug ka sinkol hadda jahanamo baa laga keenay meel kaloo ka yimideen gawalainaana raggaasi mala xumayne haye maskaxda ilaahay u dhiibay kuwii adiga horiyaa waxay dhaheen war waxaasi suuragal mee wixii kale noo sheegi noo sheeg haye ilaahda iyaga laga keenay ba xaabad dhulka taalan soo ururiyo meeshan isugu keenay buu xaabad baa meeshii lagu ururiyey litirkii buu ku shubay markaasu kuriidkii ku daaray haye bug markay tidhi ha yaa kuwii adiga la joogan weligaa wuxuu war yaha in in naartii laga keenay waan hubnaa oo iyada sheeki kama jooge aboyaa ka keenay
taasaa is weydiin le waa kay wadaaduhu lahaye naarta ninkii galaa wuu googo-awne ha aboyaa ka keenay galaa wuxuu waxaan u malayn mid gaa gaalo naarta lagu shubay ha umu mid ookhola soo ganay marka okholaha dadkaanana dhegaysanaya haddaynu u macnayno barkhadlow waa gorofkii geela lagu lisayay soo maaha gorofka waa ka geela lagu lisaya caanaha okhoduhuna waxaa weeye ka geela lagu waraabiyo saray waan gartay si fiican marka waa la ganaayo kolkii ceelka salka uu nina ugu jira nina uu dhexda taagan yahay haha midna uu darka taagan yahay saddexda nin bay isu ganaan marka wuu soo tuurayaa mid kale dusha taagan baa dhab siinaya markaasaa loogu shubay soo tuuraya ku dhexda taagan baa qaban kii dhexdaa kii darka jooga darka uu shubay iyagu yuu u ganaya saasaa bay darkii loogu shubaya marka wuxuu idhi holo naarta laga soo galay kuwa waxa weeye nimankii gaalada aha kolkii naafta lagu shubay ahe unbu mid kamid a hal okole soo ganay unbaan u malayn buud halkii okolan bay gaalada inay qabtay inay la wareegsanayaan buudi
waa hagaag haatanna waa sheekadii adeegto iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii ay noo joogtay inooga sii ambaqaada
subaxii baa kol hore shaqadii loo soo jarmaaday intii dhabbaha la soo hayey ayaa inankii yidhi idil dhegayso odaygani wax ehel ah ma leh dhowaanna gobollada dibadda ah ayuu ka yimid oo waxaan u jeedaa cid aan ka xog warsanno ma heli doonnee sidee baynu yeeli horeyaa adiga kuugu sheegay inuu sidaad sheegaysa yahay idil baa tidhi oday kaloo maalin hore u yimid baa ii sheegay isla maalintiina dib ayuu u laabtay dhibaata waxay ka joogtaa ciddii wax la warsan lahaa ilaan isaga toos looma weydiin karo wuu niyad xumaanayaaye balse waxaynu yeeli waynu iska sugi ilaa aynu helno dad inoo xog warrama gurxan baa yidhi bal waa hagaag inkastoon la sugi karinba waxay sii socdaanba cisbitaalkiibay tageen iyagoo himmad weyn u haya inay ogaadaan bal in odaygani awowgood yahay ha yeeshee ay la'aayeen dariiqay u mari lahaayeen maalmo dhowr ah baa dhaafay intay u cid doonanayeen hooyadood way kula dhici waayeen aabbahoodna iska badaa oo isagu waa ninkii inta soo abaabiyey sheekada uga soo sheekeeyey waxay sidii isaga ognaato loona debdebis la'aado maalintii dambe ayaa waxaa yimid odaygii horay gurxan warka u siiyey kana yimid gobollada dibadda ka ah magaalo madaxda odaygu cisbitaalka kaga jiray hu cunto iyo lacag aan badnayn buu siday waa oday aan isba ka yarayn kan meesha yaala indhahala gurxan baa goor barqadheer ay tahay oo uu magaalada ka yimid wuxuu isha ku dhuftay odaygii isaga ahaa oo iridda lagu celinayo alaabna garabka ku sita nin aad u daalan diif iyo rasanaanina ka muuqata ayuu ahaa maadaama uu safar dheer ka yimid da'na joogay iyo isagoon aan weliba sidaa wax u haysane faqiir hanti kusheeguu haysto uu habeendhaxa ah lama odhan karin hanti wuxuu haystay ee nafdhoor bay ahayd gurxan awal baabuur buu watayoo inuu galuu rabaye mar alla markuu arkay buuba hubi waayey oo inta qaadan waayey indhaha marmaray dib ayuu ugu soo laabtay oo isagoo isha la sii raacaya markii dambe isagoo huba inuu kuu moodaya yahay ilaaliyihii kala hadlay war odaygaas soo daa adeer inakeen ma odaygii saaxiibka ahaabaad u socotay yaanan kugu qatalmine mise cid kalaad u socotay soo fuul baabuurka intuu iridii ka furay odaygii baa farax ku figaaray oo inta hadba dhan isu qaaday iriddiiba qaadi weysay socodda wuu soo orday baabuurkiina soo galmaaday xoogguu u socday iyo alaabtuu sitay awgeed buu dhaqso u soo kori waayey cabbaar markuu la rafanayey welina uusan gurxan u jawaabin buu mar dambuu gurxan gacan ka helay baabuurkii soo galay haah waxaan u socday odagaad i weydiisaye saaxiibkay ah meeshaad ogeyde aan horay kuugu sheegay baan uga imid maxaa yeelay labadayaduba cutigaas baanu nahay inkastoonan horay halyeeyo u ahaan jirray nasiib darro gablan baanu nahay isagu waa idhaami lahaayo mid uu dhalaa joogee isagaa iska nacay oon doonayn inuu sheegto waxna la wadaago kadib markuu naag aan la aqoon cid ay tahay oo isla wareegto ah guursaday
waa tahay dhegaystayaal haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha oo ay marti noogu tahay fanaanada sahre axmed cabdilaahi sahra ilays qaybtii saddexaad waraysigeeda islamarkaana ugu dambaysay sahraay bal waxaan jeclahay caawa inaan ku bilaabo su-aal la xidhiidha noloshaada iyo fanku si ay isku waafaqaan waxaa tahay hooyo dhowr carruura leh oo weliba gabdhow badan islamarkaana fanaanad caana oo muddooyinkan dambena ka mida fanaaniinta ugu heesaha badan fankaaga wax saameyna ma ku leeyahay nolosha gurigaaga wallaahi walaalo aniga caruurtayda ma xiiseeyaan runtii tonka iyo waxaan toban yar bay igu tiraada iska dawooyo tonka dee maxay atay igu dhagaan laakiin mid sidaydii oo kale aniga raacaysa mid hablaha waaweynimada waa hablo wadaadaada oo iska taqaana nimcayo inanta kale ku xigta afar hablood booqan anigu leeyahay gurigeyda ma runtii saabeedu yar yihiinoo hablaha iska wadaadooda qur-aan unba hayo jira lagumoodi waan gartay sahra bal inoo soo qabo heesaynu xoogaa ku nasano waxaan soo qaban lahaa anigu hees la yidhaahdo ergo erga yaa hal abuuray
ubadka sida loo korshee afiya dhaqa loo baraa jacaylkaas ruubsaniyo wanaag lagu ababiya dhammaana isaamina ayaha cashaqa kasbada aballa waxaa loo galaa adduunyada ruux ku jecel
aanu intaa kusoo dhaafno heestaasi ergo sahra ma jiraan heesahaaga ee tirada badan leh qaar adiga si gaara kuu khuseeya ama aad markaa abwaanka ka dalbatid ama abwaanku adiga dartaa ha u hal abuuro yacni si uun xidhiidh ha kuulo lahaate ee hees adiga naftaada iyo noloshaada ku xidhiidhsani ma jirtaa wallahi sahre berigii hore mooyaane heesahaygii hore markaa fanka bilaabin mayna imika may runtii heesaha jacaylka amba wadaniga ah mooyaane ma jecli lakin imika waxaan aada u jecelahay inaan heesaha wadaniga ah aan qaado baan aada u jecelahay lakin adigu erayada ma isku daydaa maadaamad imika muddo heesaysay wallahi horta iminka mid baan maya laxanka maan samin lakin mid baan habeena dhaweyta qoray laakin weli maan qaadin taasaan bal doonaya insha allah alaha inaan balde inaan tii igu horeysa sameeyo inaan ka dhigo ma waxaad jeceshahay heesaha inaad keli u qaado mise waxaad jeceshahay heesaha fanaaniintu kula qaadayso wallahi sahre anigu horta runtii waan jecelahay dhalinyartu inay heesaha ila qaado inta inamo badan baa ila qaada runtii aniga heesaha waan gartay bal anu imaado heestaad wada qaadaan maxamed b k oo isaguna kamida fanaaniinta haatan aadka loo dhagaysto mihirkaa ku salaamay oo kale way badan yihin kolley b k inka heesa intaan waqay ilaa saddex ilaa afar baan wada qaadna miyirkaa ku salaamay baabay ku socotaawaxay meel gubtaa ka kaluu u muuqdaay mar wadan ikoo dhan haween aanu gamaagayn waxay meel gubtaa ka kaluu u muuqdaay mar wadan ikoo dhan haween aanu gamaagayn ciladoon miranaaye maqalkeed maqalkeed maqalkeed ku kobcaaye ciladoon ciladoon ciladoon miranaaye maqalkeed maqalkeed maqalkeed ku kobcaaye wadan hayga mudda aan anigu filanayaa bixin had kudaaye miyirka miyirka miyirka ku salaamay micinkii wadannahayga muddo aan ani filanayaa mawlehen ha ku daaye miyirka miyirka miyirka ku salaamay
waxaa iskale nin isaguna xaggayga la joogo oo calaqaraami la yidhaahdo ayaa iskale sababta anu yurubtaa ma kala qaane yurubtaas uga kulayda la joogaa dee sahray maystri adiga laftaada yurub yurubun ku wadatay waxa la wixii dhoofaa yurub tegey dee sahray horta hadhaayata gareemka yurubtaas in la kala weydiiyo ana waxaan ka aqaanaa ingiriis ingiriiska markasu ka maqla ingiriiskaama uga caansan malaha
ingiriiska kubaaba aniga iga caasa kolli aniga sahra ahaan halkuu qofkaasi joogaa ingiriiska ingiriisku ma hawada la weydiiya xadha naa ingiriiska joogtaa deeta miyaan maadoodo naa ingiriiska soo keenantii tagtay maaha ayuun baan idhahdaa adigu imika markaa saaray halkay joogta adiga baada adiga laftakaaga diba ku warayse
aad baad iiga qoslisay sahre axmed cabdilaahi ana waxaan imka kaala soo hadlayaa washington magaalada caasimadda u ah dalka maraykanka ha maasha allah maraykanka dee waan maqlay maraykanka waxaa moodin anigu ingiriiska nunin magaalo madaxdiisa deedna in ingiriiska iyo u kala baxbaxaan marka de waxaan isira naa maray ingiriiska u joogaan baada marka meelaha kalada juudun baan u haystaa hada qolyahaasi maatay barlamadooda isadiyo
aada iyo aad baad iiga qoslisay saaray anigii dhegeystayaashaba dabcan waan kaaga mahad celinaa dee waddankanaan joogo inaad qosashaa kharash badan bay kugu kacaysaa sahraay wallaahi anagu aad baanu sahray u faraxsanay mar walba waan iska qoslino waan gartay haddaynu ku soo noqono dhinacaaga fanka sahra aas waxaan soo qabanayaa aan runtii ugu talagalay dalkaygaan jecelahay hargeysa weliba khaasatan u ah oo uu sameeyey ismaaciil jaheey uu sameeyey waxankana uu sameeyey jaamacbaqayo oo haboonay hargeysay la yidhaah meeskaa runtii waxaanu kusoo tumay jabuuti midna halkana muuqaalkan ku sameeyey waan gartay gubna wuu ku jiray runtii oo waxanku isaguna iyo tumista iyo deeq maxaytay intaba sangubbaa isaguna kow ka ahaa heesta in lagu sameeyo oo isaguna kow ka ahaa isagana aad waa abwaanka weyn sangub aad iyo aad muusigana waxa tumayba sija cali winki baa tumay iyo caalto ayaa iyaguna ku kala bixiyey alla ilaahay looma kala hadhin heest waa tahay sahra aada iyo aad baad u mahadsan tahay waktigaaga qaaliga ah eednala wadaagtayna waanu kaaga mahad celinaynaa gaaraan ku salaamaya caruurtaydan baan la salaamaya waa tahay sahraha guud ahaana barnaamijka caweyska washington waxaan kusoo afmeerayaa oo aan dhegaystayaasha ku dhaafaya heestaasi aad noo doortay inta aynu mar kale kulmi doonana guud ahaantiin dhegaystayaal waxaan idin leeyahay ammaano alla iyo ismaqal dambe oo xiise leh
waa hagaag codkaasi waxa uu gabagaba usuu yahay barnaamijkeennii caweyska washington oo inala socoteynaysa sahra cidlanuur halkaad ka dhegaysanaysaen waa v o a washington dhegaystayaal